dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro oo mushaar kordhin u sameeyey ciidanka maamulka somalilan taas oo ay soo dhoweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana ku nool deegaanada maamulkaasi somalilan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada hargeysa oo madaxweynaha ugu mahad celiyey mushaar kordhinta uu sameeyey ciidamada qaranka ee maamulkaasi in ciidanka mushaarka loo kordhiyaa runtii waa qodob aad u weyn waayo cid kastaaba waxay wax ku tahay ciidankeeda marka iminka haddii aabbo labadiisa wiil mid ku idhaahdo mid ka mid labadiisa wiil hadduu idhahdo ciidankan gelaya aabbaas wuxuu ka odhanayaa war maad waalanta ciidanka maxaa yaala maad sharafka la raasanta laakiin hadda maadaama uu ciidankii loo kordhiyey mushaarkii nolol fiicanna loo sameeyey annaga ban raba inaan ciidan ku biro oo ka mid noqdo ciidanka ciiddiisa iyo ciddiisa difaacaya marka madaxweyneha waxaan leeyahay aad iyo aad uad mahadsan tahay tallaabo bogaadin badan baad qaaday islamarkaana waxaad magacaawday taliyo da'yar yaa oo hadda ku shubaya ciidanka waxa weeyaan dhiig cusub iyo dheecaan cusub ciidankayga waxaan u rajaynaya horumar iyo guul dhaqaale fiican ugu daray aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya waana bogaadinayaa waana tallaabo waxa weeye ah tallaabooyinkii ugu muhiimsanaaye ilaa hadda madaxweynuhu qaaday waayo nabadgelyada iyo ciidamada qaranku waa labdhabarta qarankeenna walaal aad iyo aad baan usoo dhawaynaya arrintaa madaxweynuhu iyo ciidanka qaranka waana meeshii loo baahnaa aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa ciidamadana waa iska dee barakaysanaaye madaxweynuhu ciidankii ugu horreysiiyey aad iyo aad baan usoo dhawaynayaa waa tallaabo xagga hore loo qaaday waxaana madaxweynahan leeyahay madaxweyne isbeddelkii wax badan baa harsan macallimiintana ku dar madaxweynaha cabdiraxmaan aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay ciidamada siduu mushaharka ugu kordhiyey ee mooraalka ugu dhisay madaxweyne waxaanu ku leenahay halkaa ka sii wad kolley waxaan u kalaa dee madaxweyne ciro waa madaxweynihii u horreeyey ee somalilan soo mara ololaha ballamihii uu ku galay dee hadba isteeb isteeb u fulinaya waxaad arkaysaa maanta siyaasiyiinteena waxay odhanayaan waxaan baan samaynaa waxaan baan samaynaa baddaan malab ka dhigannaa de haddana wax dhaca maaha imminka dabcan waxaan arkaynaa madaxweyne ciro isteeb isteeb inuu de wixii ololaha noo sheegay in waxaa uu qabanaya ummadda in maanta indheheennu riyuu ku arkanno aad iyo aad baan usoo dhaweynaa haddaan nahay shacabkii jumhuuriyadda somalilan waa tallaabo hore loo qaaday ciidankuu u hiiliyey qarankuu u hiiliyey waxa weeye waa wax lagu mahadiyo madaxweynaha jumhuryadda somaliya isku garab taago ciidankeenna in mooraal ay u noqoto waayo iyagaa waddanka difaaca iyagaa hadhiya habeen taagan intan iyo in ka badan ba in loo kordhiyo aad bay mudan yihiin waana soo dhawaynaya walaal madaxweynuhu mushaharka uu ciidanka u kordhiyey markaynu eegno waxaynu odhan karnaa waa baahida koowaad ee qaranka runtii waxay wax weyn ka taraysaa shaqada uu ciidanka waddanka u hayo waa ciidanka keliya ee habeen iyo maalinba shaqeeya waa kuwa keliya ee naftooda ciidda u hura iyo dadka iyo deegaankaba siday u ilaaliyaan waxay kaloo wax weyn ka taraysaa arrinkaasu sidaan la wada soconno colaado badan ama cawdooyo fara badan oo hareeraha inagaga xidhan ayaynu leenahay ciidanku waa kuwa afar haatanka saax eeganka ku jira ee la dagaalamaya arrimahaasoo dhan markaynu eegno madaxweynuhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed ciro sida fiicane uu uga shaqeeyey ciidanka mushaharku ugu kordhiyey insha allah annaguna waxaan intaa ugu sii hambalyaynaynaa in ilaahay taatu ka sarraysa uu halkaas sii gaadhsiiyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu xilkaa uu hayo uu ku asturo si kastaba ha ahaatee mushaar kordhintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha maamulkaasi hore u ballan qaaday in uu kordhin doono mushaarka ciidamada iyo tayanta ciidamada maamulkaasi